walibaasi habsamaleen dareereed dhismo laamaga lagu hirgeliyay degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose oo si ishilgaangayo ka dhisadahayeen shacabka dhobley waliba kormeerka sadee dhismo jidkuun gudoomiyaha rugta ganacsiga eena gudoomiyaha guddiga dhismo wadada laamaga ee degmada dhobley usuweliow madaxa kambaniga ee hirgelinta dhismo jidkuun gudoomiyaha rugta ganacsiga waana gudoomiyaha guddiga dhismo jidka laamaga ee degmada dhobley maxmed deeq abdiqase ayaa faahfaahin kubiyo marxalado uu sahamara dhismo bilowshay usoona bulshada degmada iyo deegaanada hoos goyowan ka baagi inuu ku qeyb qaadan dhammaystirka dhismo laamaga ah oo muhiimka ee bulshada
weli waxbaa sii dhiman laakiin qaybihii ugu muhiimsanaa ee ugu dambeeyey shaygii iyo laamigii la saarayay ayaan hadda maraynaa insha allahu tacaala si fiican bayna noogu socotaa hawshaana waan ogtihiin muddo shan sanaha ayaan wadnay isku tashiga asaga ah waxaan leenahay awalan reedhobley waad mahadsan tihiin ilaahayna miisaanka xasanaadka allah idinku daro iyo qof kasta oo mataqaanaa wax ku darsada meesha oo mas-uulaha ama mas-uulhima aad baan ugu mahad celinaynaa waadna arkaysaa in ammaanadii aad noo jirteen ee muddada intaa dhan aan gacanta ku haynay meesha aad dhignay iyo saabuwanna waad arkaysaa ilahayna waxaan ka baryaynaa miisaanka xasanaadka allah noogu daro intii lacag la baxday intii qorax u istaagtay intii mataqaanaa ay fududaysay ee hawshan iyadaa ka qayb qaadatay noocay doonta waxa noqoto mas-uul iyo nooc kastama wuxuu doono ha lahaado waan uga mahad celinayna walaalayaal anoo ugu faaidaysanaya fursadda ayada leedahay dadka magaalada jooga dadka mataqaanaa deriska nala ee nawaaxiga jooga dadka qurbaha jooga ee dhulka u nasab sheeganaya dhammaantood waxaan leenahay walaalayaal waad arkaysaan magaaladiina meel fiican bay maraysaa laamigii meel fiican bay noo maraya magaaladiina si fiican bay u korcaysaa waxaan hadda iga dambeeya waa doob waxaad arkaysaa oo saddex biyaana ka kooban ilaa tii afraad hadda la saarayo qolada dhisanaysa iyo ninka dhisanaya iskalena waa la ducaynaynaa sababta wuu noo qurxiyey basku noo qurxiyey noocyo kaloo fara badanna waa la wadaa magaalada horumarkeeda si fiican u socdaa saa darteed mar haddayna lahayn wadooyin iyo laamiyan lahayn dhismaha iyo mataqaanaa quruxda la dhisaayo weli way dhantaalan tahay waxaanuna insha allahu tacaala inaad ka qayb qaataan dadka qurbaha jooga inaad wadada ka qayb qaataan oo ka dhibistaan rag noo yimid oo mataqaanaa ka ballanqaaday ballanqaad fiican way jiraan sida cabdulahi cadeere oo kale isudhuwoo kaliyo oo qaarna maraykanka jooga qaarna kadana jooga dadka la joogan waxaa leen walaalayaal soo istaaga kudayda aan dhammaystirana wadadan wadooyin kalena aan samaysano culise u faraha badan hadda magaalada waxay ka saaran yihiin garoonka kale ka saaran yihiin isagana inaa dhulka iskale ninka mas-uulka ah maalin lagu jooga maalin lagu taga laakiin ninka shacabka ah ugu jooga markasta ugu jooga saa darteed waxaan ku fiidigelinaynaa inaan laamiyadeennana dhammaystirano garoonkeennana aan dhammaystirano magaaladeennana mataqaanaa aan hormarino nidaamkeedii wixii xumaan keenhayeen ka hor istaagno wixii fiicnideedii wanaaggeeda keenhayeen aan ku taageerno dhinaga kale madaxa kambaniga ee dhismo jidkuun cabdicasiis maxmuud gaame ayaa ku hadlay xilliga iyo hadhamaada doonta dhammaystirka dhismoogu macnaheedu wuxuu la mid yahay laba beri saddex beri wixii hadda ka dambeeya qaybta laamiga way dhammaanaysaa insha allah waxaa bilaaban doonaa qaybta drinajka iyo godka la qodanayo ee biyaha magaalada ka bixin doona kaasaa bilaabanaya falilaahi alxamdu waa mahadsan yihiin dadka reer dhobley si wanaagsan bay noola shaqeeyeen xoolahoodii bay la baxeen inay waddada ku dhisaan annagu xumaanan dhisi karen haddayna iyagu lacag ka bixin xoolahoodii bay la baxeen iyagoo u baahan bay jeebkooda ka bixiyeen waxaan u malaynayaa meelahan hadda aan joogno markii laga reebo boosaaso dadweyne intuu isku tashaday hawl intaa la eg qabsaday dhobley baa ugu horraysa dhobley baa kow meelaha kalena inay ku dayaan doonaan baan rajaynayna